waxaa sii adkaanaysa xaaladda deegaanada ku yaala galbeedka gobolka city ee dagaaladu ay ku dhex marayaan dabley ka kala tirsan ismaamulka soomaalida iyo cafarta dhinaca kalena maamulka dowla deegaanka soomaalida ayaa shalay meel mariyey degmooyin cusub oo uu yeelanayo gobolkaasi ay qulqulatooyinka ka taagan yihiin haddaba wariyaha v o eda ee dowla deegaanka soomaalida ethoobiya maxamed cabdiraxmaan gata ayaa arrimahan ka wareystay nuur xasan jaamac oo ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka deegaanka soomaalida ee ethoobiya
kulley arrinta labada degmo waxay ahayd ama waxay ahayd arrin muddo soo jiitamaysay codsina ka yimiday xagga shacabka gobolka city ka yimiday muddo sanad ku dhawaadaba soo socday markii horena saddex degma la sugayey marka kulley wixii markaa waxay ay soo kordhinaysahay ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan dhulku maadaamuu aad u ballaaran yahay kilomitarka u dhexeeya magaalada ugu sakiisiyo degmada ugu sakiysana saddex boqol oo kilomitar ay tahay adeegaan aan la siin karin magaalana ayna usu dhaweyn laami iyo dad meel looga gumadana una jirin in atlist dhulka la soo celiya haddii la yidhaahdo waa in la soo celiya maadaama imika la rabo meel maamulka uu ka agdhow yaho dadkii si fudud loogu gurman karo loogu gargaari karo looga warhayn karo loogu adeegi karo lagu difaaci karo dhulkiina lagu xarayn karo noqon karaa malen waa tahay dhanka kale maxayse ka bedeli karaan murankii dhinaca dhulka degmooyinkan cusub ee canfarta iyo soomaalida arrintaasi waxa xiriir ay isla leedahay ma jirto arrinta muranku waa arrin mabdax ku saabsan waa arrin dhul ku saabsan waa arrin lahaansho ku saabsan waa arrin haddii xoog maanta lagu qaatay waddo kastoon kusoo celin karin haddii xoog tahay iyo haddii ay qalin tahay iyo haddii ay xeer tahayba annagu inaan kusoo celino aan diyaar u nahay marka arrintaasi dhinac ahaan marka laga eego qadiyadii inay inay sii karkariso inay maaragtay meel maaragtay laga duulo oo fikirkaa laga bisleeyo ay noqoto inay noqoto inaan misannahay xildhibaane dhulka laysku haysto waxaa horey u bixisay xukuumaddii hore ee deegaanka ka arrimin jirtay laakiin isbeddelkii kadib waxaa laga noqday go-aankaas welina xal lagama gaadhin soo afjaradda khilaafkan maxaa hortaagan baad is odhan kartaa arrimaha hortooda kulley waa arrimo iska xad oo la iska argaranayo waa waa nidaamkii dowladnimo indhaha la iska tirayo maadaama oo dowladii hore ay ay saxiixda lagu wax lagu kala qaatay waxay ahayd in imikana maaragtay oo nidaamkii sharciga la baalmaray oo nidaamka dastuurka uu sheegayo keliyata in afti wax lagu kala qaato sidaa darteed arrinta hortaagana ugu darana waxa weeyaan wixii lagu heshiiyey ciddii fulinaysay oo igu horreysa dowladda federaalku markay labada deega dowla deegaaneed oo wax ku heshiiyaan saa darteed cidda inay maaragtay enforcementiga ahayd oo wax fulinayo dowladda federaalka weeyaan marka waa dabacsanaan iyo maaragtay dowlin maaragtay dan dhinaca dowladda federaalka ayaan odhan karnaa waxyaabaha la fuli laada dhanka kale labadan degme ee cusub kumayna jirin dhulkii hadda ka hor lagu muransanaa marka ma laga yaabaa inuu sidiisii sii ahaado khilaafkii dhulka hadda ka hor ay isku hayeen labada deegaan inuu sii ahaado keliyati maa inay cirka isku sii shareeri doontaa xildhibaane maxay kula tahay dhanka fikirkaaga ujeedka xukuumadda ee ansixinta xilligan labada degmee cusub hadda kahor baa la codsaday degmooyinkan waxaa rabnay kan fadhigii kan ka horreeyey in laga ansixiyo marka waa arrin laga gaabiyey bay ahayd imika inay waktigan kusoo aabiyaan inkastoo dadka qaarkood ay u arkaan in maaragtay carada shacabka lagu qabajinayo laakiin wax sii jiray ayay ahayd oo arrintan sii socotay process sii jiray oo muddo sanadaba soo socday oo maamul sikumegaana usii shaqaynayeen marka arrintaas waktiga lagu soo aabiyey kolleyda ciddii kusoo aabisay ayaa da iyadu su-aasha inay ka jawaabto ku fiican laakiin annagu ka gobol city ahaan waxaan leenahay kolley wixii maaragtay maxaa dhana ummadda usoo kordhayo wanaaga inaan taageerno wixii halgankayaga iyo waddankayga sanu difaacan lahayna annagoo xukuumadayada iyo shacabkayaga
kaasi waxa uu ahaa nuur xasan jaamac oo ka tirsan baarlamaanka deegaanka soomaalida ethoobiya oo u waramayey wariyaheenna maxamed cabdiraxmaan gaata markana